fadhigan maanta ee golaha guurta ee somalilan ayaa waxaa ka soo xaadiray sagaal iyo konton xildhibaan iyada oo xeerkan lagu ansixiyey fadhiga maanta uu yahay xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeer lamba saddex iyo labaatan oo muhiim u ah sida la sheegay marka la eego kala xadaynta gobolada degmooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ee somalilan xeerkan oo hore uga soo gudbay aqalka wakiilada somalilan ayaa in muddo a hor yaallay golaha guurtida ee somalilan ka hor intii aan saaka codka loo qaadin xeerkan ayaa waxaa halkaasi laga akhriyey qodobada ay guddida wax kabeddelka iyo kaabista ku soo sameeyeen ee xeerkan kuwaasi oo ahaa qodobo aad u tiro badan kuwaasi oo ay ugu muhiimsanaayeen wax kabeddel ay ku soo sameeyeen tiradii xubnaha golayaasha deegaanada ee degmooyinka kala duwan ee somalilan oo hore loo soo dhimay siddeed iyo konton xildhibaan ayaa u codeeyey xeerkan meelmarintiisa may jirin cid diidey iyo cid ka aamusay toona xildhibaan cawil dawiil waxa uu ka mid ahaa guddidii loo saaray ee xeerkan wax kabeddelka ku soo samaysay ka hor intii aan saaka golaha laga ansixinin xildhibaan siciid libaxo ayaa isaguna tilmaamay muhiimadda xeerkani uu u leeyahay guud ahaanba shaqooyinka arrimaha gudaha golayaasha deegaanada iyo weliba kala xadaynta gobollada iyo degmooyinka somalilan anuu waa xildhibaan cawil dawiil runtii xeerkan waa xeer ballaadhan marka la eego waxa ka culusoo keliya dastuurka qaranka xeerarkii aynu samaynay laakiin sana golaha ku jiray xeerarkaanu samaynay waa xeerkii ugu cuslaaba sababtaasaa keentay in goluhu ka diyaargaroobo nin xildhibaanoo golo deegaan layidhi xisaanad ma lihin oo layidhi miisaaniyaddaada ma samaysan kartid oo layidhi annagaa ku baarin odhod baan golaha wakiil annaga ka odhoda waxaas wax ka shaqaynaya somalilan ma anigu haddaan golaha guurtanahay sidii ilaahay nagu ogaa waxaanu samaynay xeerka in si uu u dhaqan galo anugu u wejiyo sidoo kale tiradii baad iyadana wax kabedel ku samayseen golayaasha deegaanada ee degmooyinka heerarkoodu kala duwan yihin iminkada lafteeda golayaasha deegaanka qaar baa buuq sameeyo tii hore ohan jeeda halaloo kordhiyo dadkuna waa wada xildhibaanadoon waa shaqadoon waddanku waa bilaa camal waxaanu is idhi buuq karaysa habuurina xildhibaanada intii hore aanu geynay intaasaa la dooranayaa tuutarkii baanu geynay oo waxaa weeyaan maayarka haddii la yidhahdo haldheeri halbeeriyo maayarba fadhi maayo meesha wax fadhiyayaa ma jiro ayaanu ka dhignay in laba meelood uga asiyo dee degmooyinkii gobolladii caynamoo kale bii baanu ka dhignay beligobadnana bii baanu ka dhignay talixna bii baanu ka dhignay wax kale ugumaana dhigin mar hadday gobol noqotay oo sii ahaayeen leef gobollada horena ay bi yihiin bi baanu la sin wixii odhata qiimayna la qiimaynaya siciid golahu tiro aad u badan buu ku yimid baryaha fadhi noocaasi ma dhicin haa xeer culus weeye waa xeerka ugu sarreeya xeerarka marka dastuurka laga yimaado waana aabbaha xeerarka waa xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka markaa wuxuu lahaa weliba meelo badanoo xasaasiyana u leeyahy waxa weye maayarka oo kale ama golaha deegaanka oo kale markuu muddada xilkoodu dhammaado maxaa loogu talagelay berkii hore imbigweti waa ahayd mabuu sheegayn berigii hore codsi madaxweynean ku kordhinay laakiin maanta waxa imika xukuumadda iyo golaha wakiiladu waxay weteen in la yidhaahdo hala kala dilo xogayaha sii hayo fulintu laakiin annaga waxaanu nidhi dib haloeg maadaama golo doorasho ku yimaada yihiin inay bedeli karaan golo kalo doorasho ku yimaada saasaanu isla egnay waxaa ku dhex tarteenoo wax kabeddelka waxaa ku soo samayseen golaha guurtida u kordhinaysa golayaasha kale aa sidaa dee golaha wakiilada ayaanu ugu talagalnay waayo si aan u ilaalino doorashooyinkii oo aanay u soo dhex gelin xukuumaddu aanay ula wareegin oo aanay laba fulood uga dhex dhicin doorashooyinkii waayo talada shacbigaa leh lagu celinaya haddii talada shacbiga laga qaado mushkiladu noqonta gudoomiyaha golaha guurtida saleebaan maxamuud aadan ayaan weydiiyey sababta sagaal iyo konton xildhibaan ay isugu yimaadeen fadhiga maanta iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey xildhibaanada golaha guurtidu aanay tira intaa leeg isugu imanin oo intaa soo degmay lagu soo korodhay waa xaq bay inay daneeyaan xaq baa loogu leeyay si fiicanna waa u yimaadeen si fiicanna waynuu wada ansixin maa qoladiina taneen buuqdii kama maqlayn hadda dusha naga sii haysata dee ilaa khayra ka dhigo gudoomiye jawaab weyn wuxuu ka bixinaya xeerku dhowr meelood oo ay ka mid tahay degmooyin degmooyin gobol la isu bedelay oo darajooyinkooda xeerka iminkaa saa kusoo jeediseen kor ugu qaadeen iyoyna ka jawaabteen maxaa laga yeelaya golo deegaan haddii waktigiisu dhammaado miaanay fiicnayn waxaynala tahay wixii gobolada laga dhigayna waa u qalma wixii gobollada laga dhigay iyo degmooyinba way u qalmaan mar haddii ay waana magaalooyin waaweyn saddexdan magaalo muddo dheerba xaq bay u lahaayeenoo waynu kala daahnay aada baynu ugala soo daahnay dalkuna intaa de tiradiisu waa sii kordhaysa magaalooyinkuna waa sii weynaanayaan dee waa la sugay
khadar maxamed cakule v o a hargeysa